bismillah xildhibaan cali ofsiyo deeriye cali gabiley ayaa waraysiga noogu martay oon doonayna inaan wax kaga weydiino safarka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku kaala bixinayo gobolo ka tirsan dalka ugu horeyn mudane kusoo dhawo shabakada caalamiga somalia splnewscom
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku dhawaayey
su-aasha ugu horeysanta in xildhibaan inaan ku weydiiya waxay tahay sidee baad u aragtaa safarka madaxweynaha ee gobolada dalka
bismillahi raxmaan raxiim horta ilaah baa mahadle ilaah garasiye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu ummadiisa iyo goboladiisa iyo dhulkiisa usoo kuurgalo oo soo soo eego baahidooda iyo wixii ka dhiman ayaa mahaddaa leh waxaanan u mahadnaqay madaxweynaha gartay inuu ku soo maro goboladiisa iyo dadkiisa isagoo xaqiiqraadis ku jira waxay u baahan yihiin iyo waxa ka dhiman madaxweynaha gartayna waan u mahadnaqaya runtii arintani waa arin guula waa shacabka somalilan dhammaantii ay guul u tahay waayo taariikhda wuxuu ka galay madaxweynuhu baal dahaba waayo ninkuu bad ciyaaro gool dhaliyey ayaa la yidhaha rikoord buu dhigay waxaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliya wuxuu dhigay rikoord somalilan cid hore u gaarda jirin ayuu dhigay ta kale lama arag xitaa madaxweynayaasha adduunka kale ee hore u maray madaxweyne intuu gaari fuulay kusoo wareegay ilaa laba kun oo kilomitr wareega soo sameeyey madaxweynahan ka hor lama arag marka ilaahay cimriga hau siyaadiyo hau cimrigana hau siyaadiyo ilaahay caafimaadna ha siiyo ilaahay ha garisiyo sidaa u garteen ha u kordhiyo madaxnimada oo hayo waxaan se jira soomaalidu waxay tiraahdaa marka aad xoolo dhaqanaysa dadkeedu ilaahay ku siiyaa waa maamaha soomaalia macnaha waxa weeye dadkeeda ilaad hesha xoolo wanaagsan oo kuu dhaqmo ma helaysa haddaba waxaan leeyahay oo maamadaa ku daraya marka bal ilaahay horumar la rabo hogaamiye fiican buu siiyaa maanta waxaan leeyahay ilaah baana siiyey ahmed siraawi waana hogaamiye fiican oo kudaysho mudan runtii wuxuu intii uu dalka hayay oo madaxda ka ahaa wuxuu tusay ummadda somalilan waxay u markhaati furaysaa inuu horumarin xagga horumarka uu ka shaqeeyey oo dalkii hore u hormariyey dhinac walba uu hormariyey xaggii ama ciidamada darajadu siiyo ama mishaarkii oo dhowr jeer uu kordhiyo shaqaalaha ama guryihii dumeeya ingiriiska ee nin waliba wasiir kastaaba isagoo hoos fadhiyo ku dumayey oo maanta quruxdooda la yaabo dee fooqa laga oonagnahay la dhisa bilicda somalilan iyo bilicda caasimada si fiican usoo kordhiya ahaato iyo wax kaloo badan ha ahaato dariiqo badan oo la dhisay waxaana maanta aada ugu hambalyeynaya dariiqada uu dhisay iyo dariiqada cusub uu dhisayo iyo dekedaha cusub ee dhagax soo dhigay waliba waxa la yaabla gobolka sanaag gaar ahaan degmada laas qoray oo dhigay dhagax dekeda dhagax uu dhigay warshadii kalluunkana in la hagaajiyo oo dib loo habeeyo ou amray aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay haddaba saddex ayuu shaydaanku soo shaqogeeyey saddex buuxsharadood ayuu shaydaanku soo shaqogeeyey buuxsharada koowaad waxa weeye xanta ayuu soo shaydaan baa soo soo iibgeeyo wuxuu ka iibiyey dumar dabeedna imika dumarka xanuun baa lagu saliday wuxuu soo iibgeeyey buuxsharad khaynimo wuxuu ka iibiyey ganacsata ganacsatadu ka iibiyey dee khanaasad waad aragtay waxay isku walaaqeen waxay isku dardarayaan waad aragtay bucsharad kale oo xaasidnimo ah ayuu geeyo qolada siyaasiyiinta ayuu ka iibiyey ka iibiyey siyaasi kastaaba xaasidnimo mu ka shaqeynaya waxaa taa kugu daliila maanta horumarkaa uu gaadhay ee dalkiisa u gaadhay siyaasi quro ku ammaanaya ama ku hambalyeynaya ilaa hadda ma hayno intaa uu marayay madaxweynuhu gobolada siyaasadiintao dhan way aamuseen waad aragteen markhaataankati shicibka somalilan se u aamuseen oo kuwa macaaridkii se u aamuseen macaaridkii somalilan qayni hadduu waa bili-aadmiye hal tallaabaa khadami lahaa miidiyayaasha oo dhan way haysan lahayn mucaaridku oo waxay yeelila waxaasuu dhimay waxaasuu dhimay waxaasuu dhimay war maxay maanta uga markhaati ka raaci leeyihiin wanaaggan iyo fiicnadan uu sameeyey madaxweynuhu haddayna xaasidinayn may ka markhaati kacaanay ku hambaleeyaan siyaasi mucaarid oo quro ilaah hadda ku hambaliye ma jiro daa hambalyeya waxaan jornaal ku arkaya qaar le lama dooranayaba war waa la dooranayaa wuxuuna shicibka somaliland kuleeyahay abaalgud weyn buu kuleeyahay abaalgudku kuleeyahay waxaan arkaya gobollo qaarle toban sanaha loo kordhiyo qaarle shan iyo toban waxaan leeyahay anigu madaxweynaha ilaahay amrigiisa ha raajiyey wuxuu naga kasbaday abaalgud ah inaan dastoorka u bedelno oo ah dastoorka wuxuu leeyahay laba jeer umaa la dooran karaa madaxweyne waxaan qodobkaa u diyaarnahay inaan u bedelno aanu ka dhigno live intuu nool yahayba inuu madaxweyne noo ahaado ayaan oo shan iyo toban sana ahayn oo labaatan sana ahayn ayaan ugu abaalgudaynaa marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay ninkii aan maanta axmed maxamed siiraayo madaxweynimadiisa ogolaynow hal su-aal haddaan ku weydiiyo xildhibaane dad baa waxay leeyihiin xukuumadda iyo xisbigu waa maalin dhan uma wada socdaan oo waa ay kala socdaan marka loo eego hawshan imanka ay xukuumaddu ay ku jirto xisbigiina waxaa laleeyahay khilaaf baa ragaadiyey oo in mar labaad mar kale uu shirkii shirweynihii dib u dhacayaa laga yaabaa arrimahaas sidee kugu muuqdaan adiga xildhibaan horta waxaan ka xumahay xusbiga kulmiye waa xusbiga qure ku dayashada mudan waayo waa xusbi dimuqraadiya oo la doodo oo erka laysla qabto oo laysla boodo maaha xisbi nin quri taladiisa hayo oo ergada intuu xaadiriyo sidaa xusbiyada ka dhacday xusbiga gudoomiyaha unbaa ergada soo urursado magacyo qorqora dabeedna meel ku xariista hodheel ku xariisto farta taaga maaha kulmiye waa xusbi dimuqraadiyada oo nin walba fikirkiisa loo ogolyahay nin walba loo joojinayo aan la odhanaya loo joojinayo nin kasta oo xisbiga ka tirsan waa la qadariyaa waa loo joojiyaa waxaa la yidhaha afkaarta maxaad ka leedahay intaas waxay qaadanaysaa muddo la isweydiinayo marka taladaan la ruugin waa lagu rafaada bay soomaalidu tiraahda talay ruugaysaa waa la dhigdhigayaa kolkay noo qurux badnaato aan guddiga qabqabadaan ka mid ahay aad baan uu doonnaa maalin waxay noo qaataa sagaalka saan u fadhiisana inaan labada inaan dooda wadno haddana wax laisku diidiyo wax laisku naca ma jirto taasi waa waa wax xisbigana uu ku caanbaxay in nin walba taladiisa la tixgeliyo oo la rurugo wax wanaagsanna uu ka soo bixi doono si looga bartay tan dowladdiiyo xisbigu waa ayaandaro haddaad tidhaahdo jirkayga lafahay iyo jirkayga u kala socdaa waa hal jir qura xisbiga kulmiye ama dowlad ahaado ama xisbiga ahaade waa jir qura oo isdareemaya oo hadduu fartaas bukooto jirkao dhan bukoonayo marka wax dhibaatoo jira farxad mooyaane ma jiro wax laysayaana ma jiro ninkii dee beelaha ka sheegsheegaya xisbiga kulmiye inuu ka sii wanaagsanaada mooyaane intaa ilaaba u dhimaya ma jiro wasalaamu calaykum aad iyo aad baad xildhibaan umaasan adaa mudan